yoo abaariya sahmay dadkii dunyada ku jirta deegaanada koonfur galbeed soomaaliya guddoomiyaha gobolka bay cabdirashiid abdulaahi xasan iyo weliba uusashaga inti guddiga abaaro koonfur galbeed soomaaliya safariyon kama gudin gobolka bakool iyo onan walaa ku ogaada heensaday haaladiyoote usoonan taasi sakadari intilanku ku faa'iidaysan dadka siyaasad yeeri siduus hadalkan dhegi guddoomiyaha lagu dhawaaqay guddiga abaaraha ee koonfur galbeed maanta waxay u safreen gobolka maalmihii lasoo dhaafan howlo badan bay ka qabteen deegaanka gobolkabay biyo dhaamin iyo raashin bixin iyo dadkii soo gaaray siba magaalada baydhabo ayay ku howlanaayeen inay bixiyaan wixii gargaarkaas ah si la mid ah marka waxaan soo dhaweynaynaa soomaalida meel kastay joogto muslimiinta meel kastay joogaan gargaarka ummadda la siinayo oo ma garanaysaa loogu yaboohayo meel kastoo laga sameeya aad baan usoo dhaweynaynaa waxaan raalli ka nahay in gargaarkaas ummadii u baahnayd in la gaarsiiyo balse waxaan tilmaamaynaa in gargaar siyaasadaysan aan ummadda loogu soo gaban ayagoo dhibaataysan oo maanta la ogyahay ee dhibka haysta haddana looga faa'iidaysan dhibaatooyin siyaasadeed inta loo maaldaho dhinaca gargaarka inta soo maaldaho magac gargaar loo bixiyo kadibna looga dan leeyahay ama looga gol leeyahay arrimo siyaasadeed taasna aqbali mayno guddi abaara oo heer federaal baa jira guddi abaaro oo heer maamul goboleed baa jira marka waxaan leenahay nin lala ninkii ummaddaas inuu u gargaar rabo wixii gargaarkaas ah in guddiyadaas uu soo mariyo oo nidaamka dawliga ah ummaddiina loogu gargaarayo annagoo rabna inaan ka baaqsano in ummadda looga faa'iidaysto xilliga ay ugu jilicsanaayeen ugu dhibaataysanaayeen dhinac siyaasadeed looga faa'iidaysto annagoo oga digayna nin kastoo ku howlan howlahaas hadalkun iyo wabowsahakeeda hille magaalada muqdisho laka aruri baasideedas boqol kun oo dollarka maraykanka odlanka talaga ee dadkiya saamaysa abaaraha ku jiran deegaanada koonfur galbeed soomaaliya